tirintii cutubka kow iyo labaatanaad oo boqorkii caraad ee reer kancaan oo xagga koonfuree degganaa ayaa maqlay in reer banu israa'iil ka yimaadeen xagga jidka ataariim markaasuu la diriiray reer banu israa'iil oo qaarkood qabsaday markaasay reer banu israa'iil rabbiga nider u nidreen oo waxay yidhaahdeen hubaal haddaad dadkan gacantayada soo gelisid markaas magaalooyinkooda oo dhan waannu wada baabbi'inaynaa oo rabbigu wuu dhagaystay codkii reer banu israa'iil oo gacantooda buu soo geliyey reer kancaan oo iyana iyagii iyo magaalooyinkoodiiba way wada baabbi'iyeen oo meeshaas magaceediina waxaa loo bixiyey xor maah oo buur xor waxay uga guureen xagga jidka loo maro badda cas inay hareer ka maraan dadka ree idhom markaasay dadku aad u qalbi jabeen jidkii daraaddiis oo dadkii waxay ku hadleen wax ka gees ah ilaah iyo muuseba oo waxay yidhaahdeen war dalkii masar maxaad nooga soo baxiseen si aannu codladan ugu dhimanno waayo kibis ma jirto biyana ma jiraan oo naftayaduna kibistan khafiifka ah way ka yaqyaqsataa markaasaa rabbigu wuxuu dadka dhexdiisa ku soo daayey abeesooyin qaninyo kulul oo ay dadkii qanqaniineen oo dad badan oo reer banu israa'iil ah ayaa dhintay markaasay dadkii muuse u yimaadeen oo waxay ku yidhaahdeen annagu waannu dembaabnay maxaa yeelay waxaannu ku hadalnay wax ka geesa rabbiga iyo adiga haddaba rabbiga noo bari inuu abeesooyinka naga fogeeyo markaasaa muuse dadkii u baryey rabbiga oo rabbigu wuxuu muuse ku yidhi abeeso samee oo tiir calan kor saar oo mid kasta oo la qaniinaba markuu arko wuu noolaanayaa oo muuse baa abeeso naxaas ah sameeyey oo wuxuu kor saaray tiirkii calanka oo haddii abeeso qof qaniinto oo qofku soo ego abeesadii naxaasta ahayd wuu noolaan jiray markaasaa reer banu israa'iil soo guureen oo waxay degeen obod oo obodna way ka guureen oo waxay degeen ciyee hacabaariim oo cadlada ku dhex taal oo ah moo'aab horteeda oo xagga qorrax ka soo baxa ah oo halkaasna way ka guureen oo waxay degeen dooxadii sered halkaasna way ka guureen oo waxay degeen webi arnoon dhankiisa kale kaasoo cadlada ku yaal oo soohdinta ree amoor ka soo baxa waayo webi arnoon waa soohdinta ree mo'aab oo wuxuu u dhaxeeyaa ree mo'aab iyo ree amoor haddaba kitaabkii dagaaladii rabbiga waxaa ku qoran waa heeb oo suufaah ku taal iyo dooxooyinka arnoon iyo dhacdhaca dooxooyinka oo u dad badan xagga rugta caar oo u dhow soohdinta ree mo'ab oo halkaasna waxay uga guureen xagga bi'ir kaasoo ah ceelkii rabbiga muuse kaga yidhi dadka oo dhan soo ururi oo anna biyo waan siinayaa markaasay reer banu israa'iil gabaygan ku gabyeen ceel yahow soo durdur war idinku u gabyaa ceelkii ay amiiradii qodeen oo ay dadkii gobta ahu ku qodeen ushii dawladnimada iyo ulahoodii oo cadladiina waxay uga guureen xagga mataanaah oo mataanaahna waxay uga guureen xagga naxalii'eel naxalii'eelna waxay uga guureen xagga baamood oo baamoodna waxay uga guureen xagga dooxadii ku taal bannaanka mo'aab iyo buur fisgaah dhaladeeda oo cadlada hoos u soo fiirisa markaasay reer banu israa'iil wargeeyayaal u diran siixoon oo ah boqorkii ree amoor oo waxay ku yidhaahdeen naddaa aan dalkaaga dhex marnay annagu gees uga leexan mayno berrin ama beer canab oo ceelashana biyo ka cabbi mayno waxaannu iska maraynaa boqorka waddadiisa jeeraannu soohdintaada ka baxno siixoonse uma u oggolaan in reer banu israa'iil soohdintiisa soo dhex maraan laakiinse siixoon dadkiisii oo dhan ayuu soo urursaday oo ku soo baxay reer banu israa'iil oo cadlada jooga oo wuxuu yimid yahas oo uu reer banu israa'iil la diriray markaasi reer banu israa'iil seef ku dileen oo waxay qabsadeen dalkiisii tan iyo arnoon iyo ilaa yaboq iyo xataa tan iyo raac camoon waayo soohdintii raac camoon wuu xoog badnaa oo reer banu israa'iil magaalooyinkan oo dhan ayay qabsadeen oo reer banu israa'iil waxay degeen magaalooyinkii ree amor oo dhan xataa xashboon iyo magaalooyinkeedii oo dhan waayo xashboon waxay ahayd magaaladii siixoon oo ahaa boqorkii ree amor oo la diriray boqorkii hore oo reer mo'aab oo dalkiisii oo dhan ka qabsaday xataa tan iyo arnoon oo sidaas daraaddeed kuwa maahmaahyo ku hadla waxay yidhaahdeen war xashboon kaalaya magaaladii siixoon ha la dhiso oo ha la xoojiyo waayo dab baa ka soo baxay xashboon taasoo ah magaaladii siixoon oo olol ka soo baxay wuxuu baabi'iyey caartii ree mo'aab iyo sayiidyadii meelaha sare oo arnoon mo'aabay waa kuu hog waad baaba'day dadka reekhemeeshow wiilashiisii wuxuu u sii daayey sida laajiyo gabdhihiisiina wuxuu maxaabiis ahaan ugu sii daayey boqorka reecamor oo siixoon ahaa iyaga waannu toogannay oo xesboon waa baaba'day tan iyo diibon oo annagu waxaannu baabbi'innay tan iyo nofax taasoo gaadha tan iyo meedeba oo sidaasay reer banu israa'iil u degeen dalkii ree amur markaasaa muuse diray rag soo basaasa yacser oo iyana way qabsadeen magaalooyinkeedii oo ree amurkii halkaas degganaana way ka eryeen oo intay leexdeen ayay waxay tageen xagga jidka baashaan loo maro markaasaa waxaa ku soo baxay coog oo ahaa boqorkii baashaan isagii iyo dadkiisii oo dhanba inay kula diriraan eed raaci markaasaa rabbigu muuse ku yidhi ha ka cabsan waayo gacantaadan geliyey isaga iyo dadkiisa oo dhan iyo dalkiisa oo waxaad isaga ku samayn doontaa sidii aad ku samaysay siixon oo ahaa boqorkii ree amor oo xashboon degganaa oo iyana waxay dileen isagii iyo wiilashiisii iyo dadkiisii oo dhan ilaa ayan isagii waxba u hadhin oo dalkiisiina way qabsadeen